xilli galbeedka gobolka mudug ay ka jiraan colad beeladyo u dhexeeya beelo walaalaha oo halkaas wadadaga iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgarta gobolka mudug oo kulan ku yeeshay magaalada gaalkacyo waxa ay baaq nabadeed ka soo saareen joojinta colaadda gobolka mudug iyo guud ahaan colaadaha ka jira soomaaliya odayaasha dhaqanka ayaa ku baaqay in si wada jira looga shaqeeyo xasiloonida iyo nabadda lagana dheeraado wax kasta oo khilaaf keeni kara waxaan halkan ka soo jeedinaynaa baaq ku wajahan beelaha walaalahaya ah ee ku dagaalamaya galbeedka gobolka mudug kow waxaan ka tacsiyeynaynaa khasaarihii naf iyo maalba lahaa ee soo kala gaaray walaalaha dirirtu dhex martay dagaalkaas oo ah dakhar ku dhacay nabaddii gobolka mudug ee muddooyinkan dambe lagu nastay labo waxaan cod dheer ugu baaqaynaa beelaha walaalaheen ah ee ku dagaalamaya galbeedka gobolka mudug in ay nabadda exsadaan joojiyaan colaadda si shuruud la'aan ah dhiigga xurmada leh ee ay iska daadinayaanna ilaahay uga cabsadaan khilaafka jirana ay ku xalliyaan wadahadal isqancin iyo isu tanaasul lambar saddex waxaan taageeraynaa wadahadallada nabadeed ee u socda odayaasha iyo waxgaradka labada beelood annagoo ku talinayna in shuruud la'aan iyo wadajir lagu aqbalo go'aannada ay isla gaadhaan lambar afar waxaan ka mahadnaqaynaa dadaaladii ay labada maamul ee puntland iyo galmudug ku xakameeyeen dagaaladii kal hore dhex maray labada beelood lambar shan si loo xoojiyo taabagalna ay u noqdaan dadaalada nabadeed ee socda waxaan qurba joogta iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee aan dabka dagaalkaas uusan ku baxaynin ugu baaqaynaa inay nabadda u hiiliyaan lambar lix waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka beelaha kale ee ay dhaliyada iyo oodwadaagta yihiin beelaha diriray gaar ahaan odayaasha dhaqanka culammaa'udiinka iyo waxgaradka kale inay wax kasta oo qaali ah u huraan joojinta dagaalkan oo haddii uu sii socdo galaafan kara dad dal diin iyo duunyo intaba waxaan aad u jeclaanaynaa aad u jecel lahay in la tixgeliyo sida ay noo noo danaqatay arintaas aan uga daqnanayna in ay uga daqnadaan bulshaweynta soomaaliyeed tan meelaha dagaalku ka dhacayo sida tan mudug oo kale aan waxbana lala harin hadalka odayaashan ayaa ku soo aadaya xilli galbeedka gobolka mudug ay in midda ku soo laalaabanayeen dagaal beeladyo u dhexeeya beelo walaalaha oo halkaas wadadega kuwaas oo dhibaato weyn ku yeeshay bulshada deegaanka